halkani waa washington lantab soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaariga caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa axad bisha abril waa shan iyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
shirka waxaa looga hadlaayay arrimaha islaamka guud ahaan dhibaatooyinka jira iyo ka hortaga argagixisada oo kusoo gambatay magaca diinta islaamka si loogu sheego ummadda diinteenna wanaagsan oo xaqa ah inay nabad tahay oo aysan ahayn diid iyo dagaalamis ee ay tahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo ka waramaya shir caalami ah oo ay ka soo qayb galeen culimmada ahlusunna waljamaaca ee qaar ka mid a dalalka islaamka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan dalka sacuudiga oo maanta uu ka furmayo shirmadaxeedka carabta kaa oo waxyaabaha looga hadlayo ay ka midka tahay xaaladda waddanka siiriya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horse waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida
isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa fariin culus u diray dimashik iyo taageerayaasheeda kuwaas oo ka gudbay nidaamka difaaca cirka ee dalka siiriya islamarkaasina burburiyey lafdhabaradii xarunta hubka kiimikada ee dalka siiriya maraykanka faransiiska iyo ingiriiska ayaa weeraro ku qaaday subaxii sabtida waddankaasi kuwaasoo boqol iyo shan gantaal ku riday xarumaha hubka kiimikada ee siiriya waxaana la sheegay in halkaasi meesha la weeraro ee ka midka ahayd mid ku taalla caasimadda dimashik halka laba kalena ay ku yaalaan meludow xoms oo ah xadka dalka libnaan uu la wadaago dhinaca waqooyiga ee waddankaasi syriya saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in baaris horudhac ay muujinayso in gantaal kasta uu ku dhacay bartilmaameedkiisa islamarkaasina laga fogaaday waxyeelo soo gaarto dadka rayidka wasaaradda arrimaha dibadda syriya ayaa sheegtay sabtidii inay cambaareynayaan weerarkaasi oo ay ku tilmaameen gardarro cad waxaana sidoo kale ay ku sheegeen in weerarkaasi ay geysteen maraykanka ingiriiska iyo faransiiska uu yahay mid xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah ruushka ayaa sidoo kale howlgalkaasi maraykanka hogaaminayay ku tilmaamay mid fashil ku dhammaaday waxaana moscow ay sheegtay in inta badan gantaallada lasoo tuuray ay ka hortageen nidaamka difaaca gantaallada ee dowladda syriya
kooxda mayalka adag ee islaamig jihaad ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in afar ka mid a xubnaha kooxdaasi ay ku dhinteen qarax sabtidii si kadisa halkaasi uga dhacay qaraxan ayaa ka dhacay xadka u dhexeeya khaza iyo israa'iil wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in qaraxani uu ahaa mid haleelay mid ka mid a gawaadhida qaada rakaabka oo qeyb ka ahaa ama ka qayb qaadanayay dibadbax ay falastiiniyiintu diyaarinayeen kooxda islaamig jihaad ma aanay bixin faahfaahin intaasi dhaafsan oo ku saabsan dhacdadan iyo qaabka qaraxani uu dhacay subax wanagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idiinka imanaysa washington magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo laba maalin socday shirkan oo ay kasoo qayb galeen culimo diinka ahlusunna waljamaaca ee qaar ka mida dalalka islaamka shirkan ayaa looga hadlay ka hortegidda arrimaha xagjirnimada shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho jamaal axmed cismaan wariyaha v o eda ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha jaamacaddaasi khaliif cabdulqaadir macalin nuur
shirkan waa shir islaamka ay qabsan jireen culamada suufiyada islaamka oo lagu qaban jiray dibadda waa shirkii toddobaad oo culamada suufiyada caalamiga ay qabato dhowrkiisana oo mar la qabto muddo badanaan ka qayb geli jiray oon jeclaa inaan soomaaliya keeno oo lagu qabto shirka shirkii ugu dambeeyay dibadda lagu qabtaa lagu guuleystay intaas oo alla aqbalay marsaqaadkeeni alxamdulilah shirkiina wuxuu ka dhacay laba iyo tobankii bisha iyo saddex iyo tobankii magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana kasoo qayb galay saddex iyo toban dal oo dowladaha islaamka ka mid ah waxaana martigeliyay shirka jaamacadda imaamu shaafici waa yahay waxaad noo sheegtaa saddex iyo tobanka wadan culimmada ka socotay waa wadamadee ka mid ah waxaa ka mid a masar sudan urdun lubnaan suuriya turkiga ciraaq iyo dowladaha waqooyiga africa ku yaala oo morocco tunis algeria galbeedka africa waxaa ka yimid senegal nigeria waa laga yimid u k alxamdulilah dowlado badan ay yimideen jabuuti iyo walaalaha aan nahayna way joogtay marka shirkan ujeedkiisu muxuu ahaa shirka waxaa looga hadlaayay arrimaha islaamka guud ahaan dhibaatooyinka jira iyo kahortaga argagixisada oo kusoo gambatay magaca diinta islaamka si loogu sheego ummadda diinteenna wanaagsan oo xaqa ah inay nabad tahay oo aysan ahayn did iyo dagaalamis ee ay tahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo waxaa ay soo bandhigeen culamadii shir kasoo qayb gashay arrintaas wax ku saabsan dood cilmiyeeda laga galay maalintii hore shirka marka la furay maalintii labaadna waxaa laga soo saaray bayaan lagu caddaynayo inuu islaamka yahay nabadgelyo dadkana loogu waco si xigmad leh inay diintooda ugu dhaqmaan ummadda soomaaliyeed oo boqol kiiba boqol muslimka ahna waxay caddeeyeen kasoo qaybgalayaashii in oo ay yihiin ummad taariikh ku leh diinta islaamka ilaahay ku manadaystay waxyaaba dowladaha kale islaamka ay haysan haysanin hal aan laga helaynin alxamdulilah boqolkiiba muslim ay yihiin boqol kiiba boqol shaafici ay yihiin caqiidadooda ahlusunna waljamaaca ay tahay dowladda soomaaliyeedna lagu ayidaayey horumarka ay ka samaysay nabadgelyada looguna duceeyey waxaa jirtay in ururka al-shabaab oo tusaale ahaan dagaal kula jira dowladda marar badanna dariiqada ahlusunna waljamaaca ee suufiyada ay dagaalameen meelo ka mid a gudaha soomaaliya sidee baa mu'asasadan jaamacadda imaamu shaafici ay ugu suura gashay iyadoo xiisadaasi ay jirto kala fikir duwanaanshahaasi uu jiro inay shir isugu yimaadaan meelo kala gedisan oo magaalada muqdisho marar badanna ay weeraro kooxdaasi ka geystay ay ka dhaceen aad ku qabataan shir noocan oo kale a alxamdulilah ilahi uga mahadinaynaa horta inoo ayadan waxba dhicin xataa ayan maqlin inay wax qarax dhaca iska daay xabad aysan maqlin ay magaalada ka laabtaan ayagoo afar casho joogay runtii qabaqaabo weynaa loo galay dowladana qeyb ay ka qaadatay ciidamada nabadgelyadana way ka shaqeeyeen maamulka gobolka banaadirna waa nagala shaqeeyey si wanaagsan oo ilaa dowladeeda yaa maaragtay ammaanka looga qayb qaatay marka iyagana waaba kusoo talagaleeno waxay yidhahdeen dacwada aan ka gudanayna annaga haddii meeshaas dagowgeeda loo baahday waa tegaynaa walaalaheen waxay qabaa waxay ku dhacaan qabnaa annaga tan ku saabsan shabaabka hadda marnaba naxariis ma ma jirin shabaabka xaggiisa meel walba oo soomaalida ay joogto kuwa dhulka xaaqayo waa qarxinayeen kuwa iskuullada ku jira waa qarxinayeen waxay dhaafayaan ma jirin annagana kolley waa waa ku talagalnay insha allahu tacala ilaahayna waa nagu guuleeyey waana ku cambaaraynay ficilada xunxun ee shabaab sameeyaan ummadda soomaaliyeed bayaankii aan soo saarno qodob ka midan wuxuu ahaa waxaan cambaaraynaynaa shabaab ficilada ay wadaan iyo siday u dhaqmayaan haddii aad maqashayna xalay cashaa waxaa noo sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir culammada soomaaliyeed oo midaysanaana kasoo wada qayb gashay marsidii marsidii timid casho sharaf uu sameeyey duqa laakiin culammada soomaaliyeed oo ama mujamad mujamaca ah ama hay-adda culammada ah ama hay-adihii kale ah kulli waa la wacay oo xataa kelmadoodii meesha ka jeediyeen marka ummaddii soomaaliyeed culamadeedoo ku midaysan yaa shabaab wada cambaareeyey dadkana uga digay alxamdulilah ugu dambeyntii waxaad sharaxaad inaga siisaa ugu dambeyntii waxaad sharaxaad inaga siisaa jaamacadda imaamu shaafici aad adigu guddoomiyaha ka tahay oo usha ay qabato ka sokow isugu yeeridda culimmada sidan oo kale inay shirar noocan oo kale oo laga hadlayo arrimaha diinta ay qabtaan maxaa kaloo aad qabataan jaamacadda imaam shaafici jaamacad ee aasaastay mu'asasada macalim nuur ka kooban lix kuliyadood markii la furayo waxaa lagu furay in oo diinta islaamka dadka si fiican loo fahmsiiyo oo wadada saxdaa la marsiiyo macalimiin aan ka keennay azharu shariif oo masaare u badnaa yaa macalimiin ka noqoto jaamacadda wax ka dhigeysay tan iyo markii la aasaasayna waxay ku jirtay ufasari ufasirista ummadda islaameed in diintu nabad tahay oo laga oo laga hortago argagixisanimada iyo kuwa diinta sida xun ufasiraya marka jaamacado badan oo dibadda oo adduunyada islaamka jooga sida masar iyo suudan iyo turkiga iyo urdun iyo xiriir la leedahay wada shaqayn waa lagu guulaystay alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaas iyo ixtiraamkaas ka yeelata dartiis dadkii la martiqaadayay waxay ogolaadeen martiqaadkii jaamacadda alxamdulilah hadafka jaamacadda loo asaasay iyo ujeedadeedana waxay ahayd in taas la gaaro diinta islaamka inay ahaato diintii nabiga lagu soo dejiyey sal allahu aleyh wasalam oon waxba lagu darin waxbana laga reebin waana lagu guulaystay waana ku caanbaxday alxamdulilah wayna ka qayb gashaa shirarka dibadda lagu qabanayo haddana shirar kuwaas kasii duwan oo kasii maaragtay xoog badan oo arrimaha looga doodayo islaamkana insha allah mar dhow waa ka dhici doonaan muqdisho haddaan hadda ilaah ilah aada iyo mahadsankaasi waxauu ahaa guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici magaalada muqdisho khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo waramiye wariyaha v o eda jamaal axmed ismaal kaad kala socoteenna waa v o e washington
subax wanaagsan dhegaystayaal boqolaal qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan hareeraha webiga tana river ee waddanka kenya ayaa ka barakacay fatahaadda webiga iyo roobabka da-ay dhulkaas dadweynahan ayaa u barakacay magaalada gaarisa iyo agagaareeda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a maxamed faarax shire
dhibiicda huganka iyo weliba daadadka culus ee roobabkan mahiigaanka ay wataan ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay guud ahaan xanibay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo nolosha kumanaan soomaali oo gobolkani ku dhaqan boqolaal qoys oo isaga soo barakacay webiga tana river jiidiisa ayaa magaalada tani gaarisa soo qabanaya gudaheeda culayskii ugu badnaana waxa uu ka haystaa dadkaasi guryahoodii oo daadka uu qaaday dhibaan qabna meel webi aan ka imaanay dhibka aan qabno cunto ma haasano meel webi aan ka cararnay meel qoqotaan soo degne dhibaan qabna waxa noo saacidaan wayne ilmihii kana aan noo bogte roobaa nagu daci hasa dhiba weyn aan qabna waxaan rabtaa dowladda inadna saacidayso meelaan siiwaani aan kasoo qaxna biyahana maalintii aan soo qaxna iyo intaan dhexdo hadda wax reer anoo qumano noo imaadeen waa un reer cross meelaan iskagu hena sandarowana ma haysano ninka toban cunuga qaba halkoo buushka uu iska dhex jiifaa asaga iyo carruurta dowal hore laba qol saddex qolaa lagu jira dowladda dhexe iyo dowladda gaarisa county oo iskaashanaya ayaa dadaalo kala duwan ka wada duleedyada halkay dadkani ku soo barakacayaan halkaasoo qaarkoodna tendhooyin lagu siiyey balse dowladdu ayaa uga digaysa dadka webiga taana rivajidiisa dhaco inay isaga soo baxaan ayagoo ku sheegeen in webiga kor uu sii kacaya marba marka kasii dambayso roobabka iminka la filayana ay yihiin kuwa kasii cuslaan doona kuwa iminka ka horay watu watoke penye mito inapita wakuje tu upande wa juu they, they, they will be safer because saisi dadku waa inay isaga soo baxaan halka webiga uu ka dhow yahay waa inay kor u soo baxaan oo ay imaadaan meelo ay ku badbaadi karaan iminka deegaanka burra gaar ahaan deegaanka masambuubu guryo kor u dhaafay ilaa iyo shan iyo labaatan ayaa daadku u qaaday daadkuna waa uu sii socdaa roobabku waxay da-ayaan ilaa iyo toban saacadood haddii sidan tooska ay u socotane waxaana lagu wargeliyey inayna halaagi karaan marka dadku waa inay kor oga soo baxaan goobaha roobabku ka dhow yahay tunajaribu kila namna tunalais na public works uh, idara sote hata kama ni jeshi hata kama ni nane tuone ili tupelekee watu chakula wakati wa shida dowladdu waxay isticmaali doontaa waddo walba oo dadka go-doonka ku jiro gaadiidka dowladda loo isticmaali lahaa oo gargaar lagu gaarsiin lahaa laakiin waxaan dadku ku wargelinaynaa inay kor u soo baxaan si ay uga nabadgalaan roobabkan iminka daadadka wataan deegaano kala duwan oo roobabkaasi ay ka horeen ayaa dowladdu waxay ku sheegtay in barakac fara badan uu ka jiro guryo fara badanna halkaasi ay ku burbureen iyadoo soo qaadatay deegaanka gurufa masambuubu burra deegaanada inta badan ee dhulka howdka ku yaalan la gaari karinna dowladdu waxay sheegtay in loo isticmaali doono gawaarida militariga in dadkaasi looga soo badbaadiyo roobabkaasi xaalad adag keliya ma aysan gelin kumanaanka jiidda webiga tana river degane sidoo kale soomaalida qaxootigu ku axriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa qaarkood waxay fadhiyaan dhul bannaana halkaasoo roobabku ay yihiin halkaasoo daris ay la noqdeen roobabka mahiigaankee har iyo habeen ka hoorayo xaryahaasii qaxootigae dhadhaab wadnuska haysana maleh qahooti ane ani ilmahey gurugniinku dunsinye meel seehedaana maleh sila isahariir wa unata qabna ilaahay uumi dhaana mal jiingadama qabna gurigiidba anagin haysana noo dumooye emay weeseena ahsaaningala noo caabiya inaysan ani imaysaan kor saaragne famil weynna waa nahay agoonna waa inoo joogtaa guryihii halkaas gurigaa ku yaalla kuwan kulli kuwa oo baxeena way ka dhammaadeen kan hadda waa la seexdaa dhexdiisana biyo wa sii la yeela ma laha shan iyo toban ruux aan nahay hal guriyaan ku hoyan haynaa intaas dhib unbaa noo geeyey mar oo kale guriga dhexdiisa biyaha buuxsamaay badiil qaado inta bacaad ku jib korwaas ka da'ihaya kaas oo hoos soo gelaya reebitaankiis waxba ma taray kaas hoos haddaad reebto kan koraaba kugu da'aya haddana buuxsamaay meeshii guud ahaan gobolkani roobabka ka curtay saameyn culus ayaa waxay ku yeesheen nolosha kumanaan qoys oo inta badan aanan ahayn kuwo awoodi kara inay ka barakacaan goobaha ay degan yihiin beeraha waaweyn ee ku teesan webiga tana river iyo webiga dhaawa ayaa qarka u saaran in daadadku ay qaadaan halka gaarisana dadkii beerahaasi raacanaya isaga soo baxeen maxamed faarax shire v o a gaarisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali dt com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaada toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa shalay soo gabagabaysay shirar kala duwan oo lagu soo bandhigayay sharciyada cusub ee loo dejiyey ganacsiga iyo maalgelinta iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda jabuuti ay soo afjareen shirarkii u dambeeyey ee la xidhiidhay soo bandhigidda sharciyadaasi cusub agaasimaha guud ee wakaaladda jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan kobcinta maalgelinta mahdi dharaar obsiye ayaa arrintaasi waxaa uga hormay wariyaha v o eda ramadaan muuse
laba shir bayn ahayd mid ka dhacay guriga ummadda iyo milayga ka dhacay hoteelka sharaton kani hore isagu waxaa agaasimayey oo hormuudka ahaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha idiyaas muuse dawaale oo shirkaas wuxuu ku saabsanaa sidii hay-adaha dowladda looga wargelin lahaa loogana la tashan lahaa dib u habeynadii sanadkan la sameeyey si loo sii fudaydiyo arrimaha la xidhiidha ganacsiga iyo maalgashiga shirka kale labaadee isagu sharatan ka dhacayna wuxuu ahaa ku isagu ku saabsan sidii loo sharxi lahaa agab i t ah ama kombyuutar ah oo hadatoo ku shaqaynayo tribunaalka amba maxkamadda jibta ku shaqaynayso si hadatoo looga nasto waqhtiyadii badnaa lumayey amba looga nasto faylkayga dib loo dhigayo faylkaa la hormeliyey wax cilmiyaysan baa meeshii la dhigay oo taariikhdii iyo saacaddii la dhigay soo saaraya dabeetana kolba halka uu socdo ciddii ay khusaysay ay koont yeelanayso ay la socon doonto kaabaa loo sharxayay wiisiyeyada iyo qaranyaasha dadkii shaqayaqaankii arrintaa khusaysay ayuu tribunaalku ka lahaa iyo mas-uuliyiinta maxkamaddu uu arintaana waxaa shirkaan galwadeesaha ka ah wasiirka cadaaladda ayaa u macnaynayey oo lahaa hadeeto jabuuti tallaabadaa bay qaaday in wax warqado abah hadda lagu daalin amba wakhtigu dadka kaga dhicin oo wax walba noqdo nidaamka kombyuutarka waatan dee hay-adna iman doonta in jabuuti welbanku isagoo qiimayn doona shuruucda iyo xeerasha jabuuti u yaala xagga maalgashiga iyo qawaaniinta kala duwan ee dalku dee ku shaqeeyo dhinaca ganacsiga wax la moodayna wax laga ordayo arrintaasoo kale maxaa lagu macnayn karaa kolley hawshan ballaaran ay dowladdu ay waddo ee dib u habaynta jawiga saan soo sheegay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo malgashigu ku qotobanoo keliya ma aha qiimeyna cid lagu samaynayso laakiin waa ku hadafkiisa koobaad uu yahay sidii waddankani uu sidii ugu fudud ugu maaragtaan adeeg hufan uu heli lahaa ganacsiga iyo maalgashigu weyaan haddii laisku heli karayna de maxaa noo diidaya inaan makaano weyn dowlad jabuuti ay ka gasho qiimaynta nidaamyada caalamigu ay leeyihiin laakiin hadafka asaasigii waxa weeye waddankani waa waddan madax bannaan siduu uu wixiisa uu habeyn lahaa uu fudeydin lahaa qiimaynaha adduunyadana dee intaan ka jawaabi karna de maxaa de noo noo diidi dee midhadhalkay arki karaan reer jabuuti maxay tahay maanta la is odhan karo waa faa'iidadu soo biirtay reer jabuuti kolley dadaalkii ka hore la galay midhadhalintii uu sameeyey hal handaad ka taabto shirkadaha cadadkii shirkadaha sanadkiiba jabuuti laga samayn jiray uu labalaabmay oo halkii saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol oo shirkadood sanadkii waddanka laga samaynayay waxaa sanadkii dhawata laga yeeyamay waddanka toddoba boqol iyo ziyaado shirkadood taas waa wax la taaban karayo waxay inta badan ka cabtaan qolyahan dee shirkada abuura amba dadka doonada inay shirkad samaysaan jabuuti lacagaha ay siiyaan baananku ee wax ku samayn karaan marka xeerashan cusubeed meel maraysaan iyo howlahan aad ku jirtaan maxay ka tarayaan arrimaha caynkaasa waa su-aal xasaasiya taabatay oo lafdhabar u ah dhaqdhaqaaqa dhaqaale taanoo cidhiidhyo yaa jiray saad sheegtay maanta dowladdu arrimaha ay xoog u lafagurtay oo ay dibu habaynta ugu qoto dheer uguna gun weyna ku samaysa waa taa aad carab ku dhifatay waxaana insha allahu tacaala naawileyna hadeto inay shirkaduhu halka ay ka nafisaan ciriiriga oo ay maalgelin fudud oo tayale ay ka helaan baangiyada marka dib u habaynta ugu ballaaranba kaasay ku qotantay walaal
kaasi waxa uu agaasimaha wakaaladda kobcinta maalgelinta jamhuuriyadda jabuuti mahdi dharar cobsiye oo u waramiye wariyaha v o eda ramadaan muuse halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga v o a oo si toosa idiinka mareysa washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a waddanka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa maanta ka furmaya shirmadaxeedka dalalka carabta kaasoo looga hadli doono arrimo dhowr ah oo dalalka carabta ku saabsan waxaana si gaara diiradda loo saari doona xaaladda dalka syriya warbixintan waxaa ka soo diray magaalada qaahira wariyaha v o a xuseen saxnuni
hogaamiyaal kala duwan oo ka socda dalalka carabta ayaa saacadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay dalka sacuudi arabiya si ay uga qayb galaan shir madaxeedka dowladaha carabta oo maanta ka furmaya magaalada tahraan ee dalkaasi madaxda ilaa iyo hadda gaaray dalka sacuudi arabiya waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka masar suudaan soomaaliya tuuniisiya ciraaq iyo amiiro ka socda qaar ka mid ah dalalka khaliidka madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka mid ah hogaamiyaasha hadalka ka jeedinaya shirkaasi ayaa lagu wadaa in khudbadiisa diiradda uu ku saaro horumarka iyo caqabadaha horyaala dalka soomaaliya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ururka jaamacadda carabta shirkani ayaa lagu gorfaynayaa ajendayaal ay ka mid yihiin xiisadaha ka alowsan dalalka siiriya yemen libiya iyo qadiyadda dhulka falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya caadil al jubayri ayaa warfidyaanka u xaqiijiyey shir madaxeedka carabta inaan lagu soo qaadi doonin xiisada u dhexaysa dowladda qatara iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta madaxda dowladda qatar ayaa ka qaybgelaya shirka carabta xilli xiisada dalalka khaliijka xal aan loo helin laakiin mas-uuliyiinta dowladda syriya ayaan ka qaybgelaynin shirkaasi kadib markii si kumeel gaar ah loo joojiyey xubinnimadeeda ururka carabta sannadii labada kun iyo koo iyo tobankii injineer maxamed cabdilaahi sanweyne oo degan dalka maraykanka islamarkaasina ka faalooda arrimaha carabta ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey arrimaha la filayo in lagu lafaguro shir madaxeedka carabta dhowr arrimood baa horta shirka sideedaba looga hadlayaa arrinta koowaad ee looga hadlayo waa arrimaha falastiin iyo israel ee soo cusboonaaday arrimaha syriya kamid bay yihiin barnaamijka laga hadli doono waxaa kale oo ajendaha ku jira arrinta soomaaliya iyo maxay haydayeen imaaraat oo mar hadda ka horna loo loo loo qaaday ama loo wakiishay sacuudiga marka arrimo dhowr ah ayaa laga hadli doonaa shirka madaxweynuhu inuu khudbad ka jeedin doono maantaegto ayaa iyadana ku jirta marka waxyaabaha ka hadli doona waxaa kamid ah sida la filay dadku dhammaantoodba horumarku waddanku sameeyey waxyaabihii lasoo qabtay xaaladaha siyaasada meesha marayaan waxaa sidoo kale aan ka marnayn marnaba xaaladda isbedelaysa argagixisada ah ayadana ajendaha ku jirtana aad ayaa looga hadli doonaa gobolka iyo adduunkaba dhib badan ku haysa arrimaha kale oo iyagu laftirkoodu meesha ku jira oo bointiga ama labaad ama koowaadda la oran karo waa arrimaha yamanta wey taa laftirkeedu dhowr sawaariikha iyo gantaale kasoo horadiyen sacuudiga in kastoo qaar la qabtay waxaa xootiyiinta hawsha shaqo badan ku leh iiraanna way ku lug leedahay marka arrimahaasuna ajendaha ayay ku jiraan waxay hoos imaanayaan arrimaha argagixisad iyo waxaas marka dhowr arrimood oo qaabka u waxaysan bay ku jiraan dhinacyada kale waxay wararku sheegayaan in arrinta soomaaliya iyo imaaraad aysan ajandaha ku jiri doonin laakiin arrimaha shirarka goonigoonida ah amaba qaababka laisku arkay inay kamid noqon doonto waxaana loo xil saaray siday wararku sheegayaan ama ay soo baxbaxayaanba sacuudiga marka arrintaa in loo dhammayn doono qaab noocaasa ayay u eg tahay oo aada loo filaya xiddan waxaad muddaa shirkan ina ka duway shirarkii hore maadaamay doqeyn cirka ay ka socoto xagga syriya arrimo badan ay ku shaqo leeyihiin marka waxaa laga filayaa inay ka inay kasoo baxaan qodobo ka waaweyn
shirweynaha dowladaha carabta ee maanta ka furmaya boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ah kii sagaal iyo labaatanaad waana shir madaxeedka dunida carabta oo sanadkiiba mar la qabto xeeleerayaasha carabta ayaa rumaysan shirweynahani inuu kusoo beegmayo xilli xiisadaha dalalka siiriya iyo yeman cirka ay isku sii shareereen iyo weliba xiriirka u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha carabta oo sii xumaanaya xuseen saxnuuni v o a kahira
aad buu mahadsan yahay saxnuun dhegeystayaal halkaaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a markan sida aad maqlaysaan heestaas aad dhigiin hadda kusoo dhacaysa ee fanaanka maxamed kabanle iyo heestaasi siciida ayaan markan idin ciyaarayna heestaasi fanaanka maxamed kabanle uu ku luuqaynayey ee siciida ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantay isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiina
Sadashu